markana kusoo dhowaada barnaamijkii martida microfonka haaruun macruuf ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay inay gudagelayso isku dhafka ciidamada ku kala fidhiidhsan gobollada iyo maamulada dalka si loo dhammaystiro dhismaha ciidan qaran mas-uuliyiinta hawshan waday waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdulxakiim xaaji maxamuud fiqi toddobaadkan waxa uu nagu soo booqday stuudiyaha v o a waxaana uu marti iigu yahay barnaamijka martida mikrofoonka ugu horraynna waxa uu ka jawaabayaa sida ciidamada oo dhan loo qaramayn karo bismillahi raxmaan raxiim haaruun aad baad u mahadsan tahay runtii sideedaba horta ciidan qaran wuxuu noqon karaa ciidan marka la helo qeybaha kala duwan ee bulshada ciidan ka socda oo gobollada iyo degmooyinka oo dhan ayaa uu mateli karo ciidankaas ayaa la odhan karaa waa ciidan qaran oo mateli kara runtii ciidankeena maanta waxaan odhan karaa inkastoo uusan ahayn aan laga keenin gobollada iyo degmooyinka iyo bulshada oo dhan soomaaliyeed meel kastoo ay joogto haddana waa ciidan qaran sababtoo ciidanka ama askariga hadduu naftiisa iyo dhiiggiisa uu u hurayo difaaca qaranka lama odhan karo ma aha ciidan qaran waa ciidan qaran waa laakiin waxaa u dhiman dhammaystirkiisii oo ah in la isku dhafo waxyaabaha hortaagan in la isku dhafo waxaa ka mid ah iyadoo weli al-shabaab ay maamusho ama ay joogto meelo badan oo ciidan ka imaan lahaa runtii oo aanay markaasi dowladda u suurtagelinin inay ciidan halkaasi ka keento waxaa kaloo jira tan labaad iyadana inaysan dowladda awood u lahayn inay ciidankii ka soo qaado meelaha qaarkood sababtoo ah lag of transportation ama iyadoon haysan diyaarado u fududeeya howshaasi oo ka keena gobollada iyo degmooyinka dalka maadaama aan la mari karin dhulkii oo jidadkiina ay aad u xumaadeen tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexeena wax ka shaqeeyay jidadkaas aanay jirin iyo iyadoo amniga jidadka maridooda laftigooda oo shabaab ay meelahaas ay joogaan aanay u suurtagelaheen inay dowladda inay ciidamada ay maraan waa garta waad sii wadan doontaa laakiin qorshaha lagu midaynayo ciidanka sidiisaba muxuu yahay ciidamada qaarkood joogaan qaar waxaa joogaan shabeellada hoose shabeellada dhexe qaar beledweyn iyo hiiraan qaar gobolada dhexe qaar puntland qaarna waxaa joogaan baaya bakool iyo kismaayo marka ciidamada iyagu halkooda jooga miyaan la qaramayn karin waa waayahan runtii arrintan federaalkana ay lug leedahay waxaa jirto ciidamo deegaan kasta inuu qortay oo ammaankooda ay ku sugaan runtii marka ciidamadaasi ma aha runtii ciidan qaran laakiin waa ciidan deegaankaas ama maamulada ka jira deegaanada ay sugaan amnigooda marka waxaa keliya oo ciidan qaran ay ku noqon karaan in la isku dhafo haddaan tusaale ahaan kaaga soo qaado in kuwa hiiraan jooga lasoo qaado oo xamar iyo baydhabo ama puntland la geeyo iyo jubbaland sidoo kalena gobollada kale oo dhan laga soo qaado oo la isku dhafo oo markaasna ay yeeshaan hal database ama meel keliya oo lagu aruuriyo informationkooda iyo xogtooda iyo ma aragtay tiradooda markaasna dowladda ay mushaar wada siin karto runtii oo laga hogaamin karo meel oo command control oo laga wada hogaamin karo inay leedahay ciidanka oo dhan ciidanka hortaan ka hadlayno waa ciidamada milatariga ee soomaaliya soo sax maa sax
bal qaabkii hadda u dhisan yihiin marka hore noo sharax ciidamada milatariga soomaaliya waxay u dhisan yihiin runtii xamar oo kale waxaa jirto qeybta laba iyo tobanka abril bisha abril loogu magacdaray oo ah oo qaabilsan gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo gobolka banaadir waa qeyb ka mid ah sidoo kale waxaan dhisnay oo dowladda hadda ay ku guulaysatay inay dib u dhisto qeybtii kow iyo labaatanaad ee gobolada dhexe iyadana oo iyadana ciidan ay joogaan runtii oo tiradiisuna ay aada u fiican tahay sidoo kale waxaa lagu guulaystay in la dhiso qeybtii lixdanaad ee baay iyo bakool iyo gedo ay qaabilsaneed oo xarunteedu ay tahay baydhabo waxaa dowladda ay weli ay ku tali jirtaa ama qorshaha ugu jiray markii aan ogaa in la dhiso qeybtii kale oo kismaayo iyo gobolada jubbooyinka ay qaabilsaneed marka sidiisana ciidan runtii horta haaruunow ciidan tiradiisa laguma xisaabtamo ama ciidan waxaa la dhisaa wakhtiga waddan kasta ciidamadiisa wuxuu dhistaa wakhtiga nabadda ah si loogu manaafacaado wakhtiga colaada iyo dagaalada ay jiraan marka annaga soomaali haddaan nahay dowladdeenna maanta waxay dagaal kula jirtaa sidaad ka warqabto ururka argagixisada al-shabaab marka ciidankeenna dowladdu waxay isku wadaa dagaalkiina inay gacan kula jirto oo hal gacanna ay kula dagaalanto argagixisadaas dhibaatada weyn ku hayso shacbiga soomaaliyeed gumaadka ku hayso dhinacanna gacan kalena waxay ku dhisaysaa ciidankii soomaaliyeed inay dib u soo nooleyso marka iyadoo islamarkaasna ciidanka dhismihiisa ama ama tiradiisa waxaa ka muhiimsan ciidanka dishibliinkiisa laguma xisaabtama ciidan tiradiisa intuu yahay laakiin waxaa lagu waa xisaabtamaa dishibliinkiisa xoogiisu intuu leegyahay hadda cadad ahaan markaan ka hadalno dabcan wax sira ma noqon karaan Ah, runtii ah, ciidamada tiradoodii waa waa aniga hadda inaan idaacadaha ka sheega ma jecli oo laakiin waxaa jiray ah, barnaamij la yidhaahdo national stabilization plan oo loogu talagalay xasilinta qaranka ama dalka oo dhan barnaamijkaas wuxuu dowladda u ogolaa inay dhisto ilaa iyo siddeed iyo labaatan kun oo ciidan ah oo ah, meel kasta oo ay joogaan s- ah, gobollada soomaaliya oo dhan ah, ay ka kooban yihiin marka waxaan qabaa tiradaasi ilaa iyo hadda ma buuxsamin laakiin way ku dhowdahay in la dhiso ah, ciidan tiradaas la eg waa hadafka ah, ay dowladda ay leedahay oo tayo leh oo ma aragtay oo ciidan professional ah oo runtii maanta shacbiga ay ku soo ordi karaan oo amnigooda ay ku aamini karaan waa gartay Eh, arrinta kalan ku weydiin kara waxay tahay maalin dhoweyd isku horimaad baa ka dhacay gobolada dhexe siba agagaarka gurceel isku horimaadkaasoo dib u dhac dadka qaarkood oo arkeen inuu ku yahay ciidanka isku horimaadku u dhexmaray ciidamada iyo ahlu sunna waljamaaca maxaa la isku dagaalay Eh, waxaan ogeyn heshiis u dhexeeyey dowladda iyo ahlu sunna waljamaaca bal horta heshiiskaan xasuus wuxuu ku saabsanaa Ah, haaruun runtii horta ahlu sunna waljamaaca waa urur ayaga iskood isu abaabulay oo ka danqaday dhibaatada ay nimanka argagixisada ku hayaan dalka iyo shacbiga soomaaliyeed Ah, ayagaana dagaal la gelay runtii gobolada dhexe markaan idhaahdo aniga intaan wasiirka ahaana waa tegay goboladaasi amnigooda aad bu u fiicnaa baabuur baan intaan ka raacnay ah, waxaan la soconay wafdi uu hogaaminayay prime minister ah, saacid intaan baabuur dhuusmareeb ka qaadanay baan waxaan tagnay caabudbaq runtii dhulkaan marnay marka waxay ku tusinaya amniga ka jiro runtii deegaanadaasi amnigaasna waxaa sugay oo heerkaas gaarsiiyey waxay ahaayeen ahlu sunna waljamaaca sidaas awgeed waxay mudan yihiin in runtii la ammaano oo loo la abaalmariyo islamarkaasna intii ay dagaaladaas al-shabaab ku jireen runtii dad fara badan ayaa ugu geeriyooday kuwo badanna dhaawac ayay ka noqdeen ilmo badan bay ku agaan- agoontoobeen runtii marka waxay mudan yihiin in lagu abaalmariyo arrintaas si loo abaalmariyana dowladda waxay la gashay heshiis ayadoo weliba laga duulayo maadaama ay ciidan haysteen dowladdeennuna maanta ay tahay dowlad rasmi ah oo buuxda oo aanay ahayn ku meel gaar ciidan aanay kuwa qaranka ahayn ciidamada qaranka ka tirsaneen afarta loo yaqaano ciidamada qaranka hadday noqon lahayd militariga hadday noqon lahayd booliiska ama asluubta iyo nabad sugidda ma jiri karaan dastuuriyan ma jiri karaan si arrintaas marka looga gudbo oo nimanka ah, al- ahlusunna waljamaaca oo iyagana dadaalkaas sameeyey loo abaalmariyo dowladdu waxay la gashay heshiis oo runtii ciidamadoo lo- ciidamada oo ay haysteen lagula wareegayo oo ay dowladda la wareegayso oo xuquuqdooda ay meel saarayso mushaharkooda iyo kuwii dhaawacmay daawadooda il- i- hataa kuwii dhintayna xaq- xuquuqdooda in hataa dowladda ay fursad u hesho inay siiso marka iyo in oo ma aragtay ah, wixii kharash ay galeen iyo deyman lagu leeyahay in ah, laga gudo runtii urur ahaan urur ahaan urur ahaan dagaal bay soo galeen dhaawac iyo dhimashaa ku dhacday deyn badan bay galeen hub bay gateen gaadiid bay gateen marka in gaadiidkoodii iyo lacagtii loo celiyo wixii deeman galeen deeman ay lagu lahaana in loo celiyo goormuu ahaa heshiiskani heshiiskan wuxuu ahaa 2013kii buu ahaa labada kun iyo saddex iyo toban ah, saddex iyo toban ku ahaa waa gartay marka marka tirada ciidanka ahlu sunna waljamaaca imisay ahayd markii heshiiskaa la gelay qiyaastii waxay noo sheegeen inay hayaan ciidan ah, gaaraya ilaa toddoba boqol oo askari marka waxay ahayd inay dowladda la wareegto oo ma aragtay markaasna mushaharkooda iyo xuquuqdooda iyo tababaradooda isla markaasna ah, ma aragtay wacyigelintooda ay dowladda mas-uul ka noqoto ma jabay hadda heshiis ma qabo inuu jabay heshiiskaasi sidii la rabay uma fulin sababtoo ah ah, dhaqaala iyo awood darri ka timid dhanka fulinta dhaqaalaha xaggiisa runtii laakiin heshiiskaasi waa jira dowladda waxna way ka hirgelisay wax badan waxna waa u dhiman yahay inay ka hirgeliso marka heshiiskaas baa u dhexeeya heshiiskaasna in runtii aada loo ixtiraamo ayuu mudan yahay labada dhinacba dowladda iyo ahlu sunna waljamaaca laakiin dagaalkan hadda gurceel ka dhacay wuxuu ka dhigan yahay in in, in heshiiskaasi uu jabay Ah, labada dhinac wax heshiisa kama dhexeedo colaad baa ka oo waa inkastoo heshiis xabad joojina hadda la gaaray Ah, waa runtii waxaan oran karaa is-afgaran waagaas waa jira laakiin ah, aniga waxaan sida sharciga ama dastuuriyan hadda aan kuu sheegay ciidan aan kuwa dowladda een ma jiri karo inuu jirana ma aha runtii marka laakiin dowladdan inay heshiiskii ay la gashay ahlusunna ay meel saarto oo ay si buuxda oo maaragtay ta oo buuxda ay u hirgeliso ahlusunna jama- ahlusunna waljamaaca dhankoodana inay ka hirgeliyaan oo ciidamada iyo maaragtay ay haystaan ay ku wareejiyaan dowladda si ay xuquuqdooda u helaan oo ay ula noqdaan ula mid noqdaan ciidamada kale ee dowladda oo ka tirsan waa gartay dhinaca ururka al-shabaab aynu ka hadalno dhowr hogaamiye ayaa kasoo baxa al-shabaab ninkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa sakariya ismaaciil xirsi bal horta aan ku weydiiyo maxay ka dhigan tahay saraakiishan faraha badan ee dhinacooda garabkooda kasoo baxaysa waxay ka dhigan tahay in ururka al-shabaab ay runtii awoodooda la weyqay oo ay rajaxumo ka muuqato mustaqbalkooda sidaas awgeedna ay nimanka hogaamiyaasha ah ay hadba isku soo dhiibaan dowladda waxaan qabaa runtii arrintii dhoweed hadda oo zakariya oo ay dowladda gacanta ku dhigtay islamarkaasna lagaga saaray liiskii argagixisada ee uu ku jiray waxay ahayd runtii arrin fursad u siinaysa inta dhimanna inay ay soo galaanoo ku dhiiradaan inay dowladda xaggeeda ay soo galaanoo ay bulshada ay ku dhex noolaadaan markaas oo loo ogolaado inay bulshada ay ku dhex noolaadaan marka arrintaasi runtii waxaan qabaa wax weyn bay ka tari doontaa amniga iyo maaragtay dagaaladan lagula jiro al-shabaab in guul weyn laga gaaro siday wax uga taraysa waxay wax uga taraysaa waxay tusina inay rajo leeyihiin oo aan rajada keliya ay qabaan waxay ahayd inay dagaalada ku dhintaan oo ay dagaalku la galaan dowladda kula jiraan laakiin hadda waxay tusina wax alternative ah inuu jiro inay jiro mustaqbal kale oo loo ogolaan karo inay ku noolaadaan bulshada dhexdeeda oo laga cafiyo dembiyadii ay ka galeen dalka iyo bulshadaba runtii waa haddii ay ka waantoobaan dagaalada iyo gumaadka ay ku hayaan shacbiga soomaaliyeed arrinta ku saabsan diyaaradahan drowniska ee aan duuliyaha wadin saraakiil ka tirsan dowladda laga soo xigtay in ay maxaan ku idhaahdaa diyaaradahaasi keensadeen oo ay kula dagaalamayaan al-shabaab arrintaa bal noo kala caddee ma awood cusub oo dowladdu heshay oo diyaarada kusoo iibsatay oo dowladdu ay diyaaradahaasi ku wadayso ku duqaynayso meelaha lagu bartilmaameedsanayo sidaas miya mise waxa weeyaan dowladaha saaxiibka la ah ayaa hawshan waday arrintan waxaan qabaa haaruun arrin cusub hadda ma aha arrintan oo diyaaradda dawoonka ama duuliyaha lahayn oo dagaalka ay kula jirto al-shabaab ama gumaadka target weliba assassinationist ay kula jirto hogaamiyaasha al-shabaab oo horena loo dilay hogaamiyihii ugu weynaa axmed gudane waa mudday soo jirtay runtii meel kastaba macnaa ha ka yimaadaan hadday wadamada deriska ay joogaan iyo meel kaleba ha ka yimaadaan arrintan arrin hadda oo ciidankeena ku cusub inay isticmaalka ciidanka ay isticmaalayaan waa arrin hadda oo aan ka maqlay sida aad u maqasheen saraakiil ka tirsan dowladda laakiin diyaaradahaas in la isticmaalo oo dhanka dowladda ay garab siiyaan ciidanka ay garab siiyaan qaranka iyo ciidamada amisomba oo ay maaragtay ay taarget gareeyaan hogaamiyaasha al-shabaab wax cusub ma aha waan runtii wax weyn bayna ka taraysaa runtii oo ilaa iyo hadda guulo ayay ka gaareen ayagoo aadna u yareeyey waxaa loo yaqaano collateral damage-ka ama khasaaraha ay gaarsiin karaan dadka rayadka ah aada looga taxadiray laakiin waxay ku guulaysteen inay eliminate gareeyaan ama ka takhallusaan nimanka hogaamiyaasha u ah ee dhibaatada ku haya shacbiga soomaaliyeed al-shabaab hogaamiyaasha u ah waxaan qabaa haddii ay xamar dib loo keeno oo maybe in meelo wadamada deriska laga keeno oo xamar ay beys u noqoto ay ka duulaan hadday tahay runtii waa fursad cusub oo ciidamadeenna ay heleen iyo dowladda soomaaliyeedba ay heshay ayay noqonaysaa ma jiray qorshahaasi in saldhig in meelaha ay ka duulaan diyaaradahaasi oo laga yaabo jabuuti oo kale inay tahay ama bariga etoobiya in xamar loo soo raro runtii qorshayaal badan oo amniga lagu horumarinayo oo dagaalkaas al-shabaab horumar dowladda ay ka gaarayso ayaa jiray marka haddii ay dowladdu ku guulaysatay arrintaasi inay diyaaradahaasi ay xamar beysa uga dhigaanna waa guul xagga amniga iyo dagaalka al-shabaab lagula jiro ay dowladda ka gaartay waay runtii waa gartay aynu ka hadalno qodob kale oo ku saabsan magaalada muqdisho maalin dhoweyd saraakiil baa laga qabtay qabashada kasokow amnigii magaalada waxweyn iskama bedelin al-shabaab weli weerar hadday u baahan tahay weerarka ugu weyn bay ka fulin kartaa magaalada muqdisho maxaa wax isaga bedeli lahayn arrintaas
runtii sidaan hadda aan hore u sheegay horta al-shabaab waa awoodoodii military aad baa loo wiiqay oo hadda waxay ku soo hareen keliya in gabdho iyo wiilal soomaaliya oo aan maaragtay waxba kala ogeyn inay bam kusoo xiraan oo ay dad ku laayaan inay tuul u isticmaalaan ay dadku ku laayaan dad oo dhallinyaro aha oo mustaqbal lahaa tan kale runtii waxay tahay hala jibiyo al-shabaab oo dagaalkooda lagaga guulaysto laakiin arintan xasilinta iyo nabadeynta waa arin qorshe dheer u baahan arin sahlan ma aha dagaalkii waa laga guulaystay laakiin nabadeynta iyo xasilinta runtii waxay u baahan tahay dhaqaale iyo awood iyo ma aragtay waqti waqti dheer bay u baahan tahay waxaan qabaa runtii dowladdana dadaal fara badan bay samaysay inkastoo ilaa iyo hadda ay fursad u helaan qof oo haaruun horta aan naftiisa rabin inuu badbaado oo inuu isdilo oo dad kalena uu sii uu dilo oo uu galaafto diyaar u ah mar walba fursad way helayaan soomaaliya keliya ma ahe wadamada kale oo dhan way ka helayaan laakiin arintan oo amniga runtii oo sugadiisa ama horumarinta xasilinta dalka kuma imaan karto dagaal keliya in loogu guulaysto al-shabaab waxaan qabaa in oo dib u heshiisiin la sameeyo in al-shabaab la raadiyo oo runtii si dhab ay dowladda u raadiso oo lala fariisto oo lala hadlo oo ayaga dowladda ay heshiiyaan oo arintaasi ay gacan ka geystaan wadamada soomaaliya muslimiinta oo saaxiibka la ah sidaas waxaan ognahay hadda dalka afghanistan taalibaan waxay kula jiraan wadahadal oo xataa wadahadalkaas waxaa dhici karta hadhow inuu ku dhammaado heshiis iyo awood qiibsi inuu ku dhammaado waa gartay laakiin al-shabaab ma ku jiraan dhinacyo lala hadli karo ama hogaankooda ma lala hadli karo ayaga runtii haddii aniga waxaan qabaa runtii maadaama dagaalkii ay ku guuldaraysteen hadda mustaqbal weyn iyo rajo badan uga muuqanin inay ay sii joogaan meelihii ay owal haysteen oo ay wadanka ka mid aho ay maamulayeen waxaan qabaa maanta haddii si dhab ah loo raadiyo wadahadalkooda oo aanay ahayn hadallada la isu mariyo meediyaha aanay ahayn waxaan qabaa waxay arintaas natiija ka imaan kartaa waana arinta keliya runtii waxaan isleeyahay arinta ugu badan inay wadanka ku degi karto inay tahay qaabkee loo mari karaa waxaa loo mari karaa shakhsiyaad hadday noqoto hadday noqoto ururo ama hadday noqoto dowlado qaababkaas ayaa loo mari karaa runtii inay arin jagareeyaan sida hadda afghanistan oo kale iyo talibaan waxaa fududeeyey arintaas ka shaqeeyey wadanka bakistan runtii marka wadan sidaas oo kale ah ama ururo saas ururo oo ku dadaala iyo shakhsiyaad haddii la helo yaad isdhihi lahayd wadanka doorkaa qaadan kara waxaan qabaa runtii wadamo aada soomaaliya gacan weyn u siiyey ayaa jira oo xagga hadday noqon lahayd amnigooda iyo xasiloonida soo celintooda iyo dowladnimadooda sida wadanka turkiga oo kale ama hadday noqon lahayd wadanka imaaraadka ama hadday noqon lahayd wadanka qatar runtii aad bay runtii soomaaliya gacan u siiyeen marka waxaan isleeyahay haddii oo si dhab a loo raadiyo nimankaasi in ay arintaasi suurtagal tahay muddaad kusoo jirta ad dowladda intaad kusoo jirtay marna dowladdu ma isku dayda inay toos ula xiriirto al-shabaab intaan aniga ogahay runtii ma jirto in toos loola xiriiro ma jirin runtii fursadaas ma jirin in si dadban loola xiriiro dowlad loo mara ma jirta
waa dowladdu waa jireen runtii oo dadaalkaas sameynaya waa jireen laakiin weli laguma guulaysan laakiin haddii uun xooga la saaro arintaas la wado oo weliba maanta marxaladda ay ku sugan yihiin al-shabaab waxaan isleeyahay waa suurtagal in ay dowladda la heshiiyaan oo ay ka waantoobaan dhibka iyo gumaadka ay ku hayaan shacbiga soomaaliya
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabdulxakiim maxamuud xaaji fatig inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo